bilowgii cutubka toddobaad oo rabbigu wuxuu nuux ku yidhi adag iyo dadka gurigaaduba soo gala doonida waayo waxaan arkay adigoo qarnigan xaq ku ah hortayda xoolaha daahirka ah toddoba iyo toddoba ka qaad ku labiyo dhiddigiisa xoolaha aan daahirka ahayn laba ka qaad ku labiyo dhiddigiisa haadda hawadana toddoba iyo toddoba ka qaad lab iyo dhadig si fiican ugu sii noolaada dhulka dushiisa oo dhan waayo waxaa weli hadhay toddoba maalmood dabadeedna afartan maalmood iyo afartan habeen ayaan roob ku soo dayn dhulka oo wax kasta oo nool oo aan sameeyey waan ka baabi'in doonaa dhulka dushiisa nuuxna wax kasta sidii rabbigu ugu amray ayuu u sameeyey nuuxna wuxuu jiray lix boqol oo sannadood markii daadka biyuhu dhulka dul joogay nuuxna dooniduu galay isaga iyo wiilashiisii iyo naagtiisii iyo naagihii wiilashiisii ee la jiray oo dhan waxayna ka soo galeen biyihii daadka xoolihii daahirka ahaa iyo xoolihii daahirka ahayn iyo haadii iyo wax kasta oo dhulka gurguurtaba nuux bay labalaba ugu galeen doonidii lab iyo dhadig sidii ilaah ugu amray nuux waxaana dhacday in toddobadii maalmood dabadeed ay biyihii daadka ahaa dhulka dul joogeen sannaddii uu nuux lix boqol oo sannadood jiray bisheedii labaad maalintii toddoba iyo tobnaad oo bisha isla maalintaas ayaa ilihii moolka weynaa biyo ka burqadeen dariishadihii samadana la furay roobkuna wuxuu dhulka ku da'ayey afartan maalmood iyo afartan habeen isla maalintaas nuux wuxuu galay doonidii isagii iyo sheem iyo xam iyo yaafed oo ahaa wiilashii nuux iyo naagtii nuux iyo saddexdii naagood oo wiilashiisa ee la jiray iyagii iyo dugaag kasta caynkiisa iyo xoolo kasta caynkooda iyo wax kasta oo dhulka gurguurta caynkooda iyo haad kasta caynkiisa iyo shimbir kasta oo cayn kasta ah wax kasta oo jidh leh oo neefta noloshu ku jirtaba nuux bay labalaba ugu galeen doonidii oo kuwii galay waxay ahaayeen lab iyo dhidig oo wax kasta oo jidh leh sidii ilaah ku amray isagii oo ilaahna waa ku xidhay isagii daadkiina afartan maalmood wuu dhulka dul joogay biyihiina way sii kordheen oo doonidii bay kor u qaadeen oo waxaa iyadii kor loogu qaaday dhulka biyihiina way xoogaysteen oo dhulkay aad ugu kordheen doonidiina waxay dul socotay biyihii biyihiina aad bay ugu xoogaysteen dhulka oo dhammaan buurihii dhaadheeraa oo samada oo dhan ka hooseeyey way qarsoomeen shan iyo toban dhudhun baa biyaha xagga sare xoog ugu kaceen buurihiina way qarsoomeen oo wax kasta oo jidh leh oo dhulka ku dul dhaqdhaqaaqaba way dhinteen haaddii iyo xoolihii iyo dugaaggii iyo wax kasta oo dhulka gurguurta iyo dadkii oo dhanba wax walba oo dhulka angegan joogay oo dulalka sankiisa ee neefta ruuxa nolosha ku jirtay way wada dhinteen waxaa la wada baabi'iyey wixii dhulka dushiisa ku noolaa oo dhan xataa dadkii iyo xoolihii iyo wixii gurguuran jiray iyo haaddii cirka kulli waa laga wada baabi'iyey dhulka oo waxaa hadhay nuux oo keliya iyo kuwii doonidii kula jiray isagii biyihiina boqol iyo konton maalmood ayay dhulka xoog ku lahaayeen